anigu waxaan joogaa xaafada galamudug waxaa lasoo tuuray boorgae xerada asrubta lagu soo tuuray kadib waxaa halkaas ka dhacay dawayaaq xabad ah inay xabadigi ciidama soo tuureen in kalena badda ku geeriyooden iyo in kale ilaa hadda ma xaqiiqi karno waxaan joogaa guriga kolley buli waa arinta waa arrin jirta oo lowa in halkaasi damb lagu soo tuuray
waa gartay marka goobta badbaanooyinka lagu tuuray waa xagee
waxa weeye waa xerada asrubta haye ilaa hadda xabada socda kulada xabadaa socda hadda waxaa ma weerar baa mise waa bambaanooyin la tuuray oo keliya waa hal bamba oo la tuuray keliya weerar ma ahan waa hal bamba kadib ciidamada xeerada jooga waxay tuureen waa xabad waad garan kartaa in hadda xabad ay tuureen dad deegaanka shacabka dhaawac ama dhimasho waa way dhici kartaa weliw waayahay aanan dhimashii dhaawacan aanan arkin waayahay marka eh, ciidanka bambaanada lagu tuuray eh, eh, ma gudaha xerada asluubta ku jira mise dibadday ka joogeen
waxay ku joogaan gudahay ku jiraan ciidamada marka xerada ayaa bambada lagu tuuray gudaheed ha ha ha
haye xaalada meesha marka iminka waa sidee hadda jooga waxoogan hadda iska degaan walow iidajiyo shantar kadib waxa iska dhexeyso waa xabad iska goos ah rasaasa insha allah wixii warbixinayo tafaalistiila insha allah dib baan waayahay waayahay marka Insha Allah.
waayahay marka eh, waxaa rasaasta furay ma ciidanka oo dowladda eh, lagu tuuray bambada mise rag kale ayaa rasaasta riday
waa bay wax rasaasa tuura waxaa weeye waa ciidamada dowladda
ayaa dhankooda riday kale